gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dhagax dhigay dhismaha xafiiska mashruuca nagaad oo ah xafiis ay ku shaqayn doonaan howlwadeenada mashruucan oo ay maalgeliso bangiga adduunka munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud maamulka gobolka banaadir mudane xasan maxamed jimcaale xiriiryaha mashruuca nagaad ee gobolka banaadir cumar xuseen maxamed agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale maamulaha mashruuca nagaad ee maamulka gobolka banaadir cumar xuseen maxamed ayaa ka waramaya ahmiyadda mashruucan loo taagan yahay oo duqa magaalada noo dhagax dhigay xafiiska mashruuca nagaad ee gobolka banaadir xafiiskan gobolku qayb ka dhex deganaay waa gobolka iskaleh laakiin maadaama howlo badan laga sugaayo oo ah mashruuc la raba inuu kaabo dibudhiska magaalada muqdisho sida jidadka iyo biyomareennada waxaa qasaba inuu u baahan yahay xafiis ay ku shaqeeyaan oo shaqadaas baaxadda leh ee laga sugaayo oo ah inay dib loo dhiso magaaladan biyomareenkeedii lana hagaajiyo oo ah arrinta ugu dhibaatada badan ee haysata dadka magaalada muqdisho degan kana mid ah qorshaha qorshooyinka ugu waaweyn ee duqa magaalada in ay suuragal naqato in magaaladan laga hagaajiyo biyomareennada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay in dhismaha xafiiskan uu wax badan u tari doono adeegyada loo qabta bulshada inaan u dhagax dhigno xafiiskii ay ku shaqayn lahaayeen waa alla mahadiis waxaan runtii aan aaminsannahay mashruuc laga faa'iidi doono oo magaaladan muqdisho ay ka faa'iidi doonto inuu yahay annaguna waxaan alla ka baryaynaa inaan noqonno kuwii ka faa'iidaysa lahaa mashruucaani runtii saad la wada socotiinba ilaa iyo in muddo ah ayuu taagnaa oo laisweyddiinaayey wol bangi iyo muqaaladan muqdisho waxa ka dhaxeeyo iyo sababaha dib u dhaca keenaayo mashruuc kastaba markii lasoo la sheego laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ka gudubno oo aan ka faa'iidaysanno mashaariicda taallo ee wool bangiga ah qaybta uga aadan gobolkan banaadir inta uga aadan mashruuca nagaad ayaa loo qorsheynayaa in wax lagaga qabto dhismayaasha kaabayaasha isku socodka dadweynaha xal u helidda biyo mareennada iyo bulaacadaha magaalada muqdisho